magaalada beledweyne oo muddo afar toddobaad ku dhow ay roobab iyo fatahaado ka jiraan ayaa dadkii magaalada ka barakacay intooda badan ay weli bannaanka joogaan hase yeeshee dhinaca kale waxaa jira dad iyagu sheegay inaysan waxba u dhaxaynin in ay barakacaan iyo in ay magaalada sii dhex joogaan xitaa haddii ay biyo dhex cagagaan
dhowr iyo labaatan maalmood oo biyaha fatahaadu ay dhex warnaayeen beledweyne weli dadka magaalada kama inquusan in ay dhex joogaan magaaladoodii faca weyneed ee beledweyne waxaa camiran biibatooyinka shaaha laga cabo kawaanada hilibka iyo suuqyada raashinkana dib ayaa loo furay iyadoo weliba dadku ay lugaha kula jiraan biyo haddana waxa ay sii wataan ganacsigooda goobaha waxbarashada ayaa weli hakad ku jira dadka magaalada ku haray waxay u badan yihiin kuwa iyagu doortay oo aanan duruuftu ku qasbin qaar ka mid ah dadka beledweyne go'aansaday in ay sii joogaan iyadoo weliba fatahaad ay jirto ayaa v o a u warramay magacayga waa cabdikariin xasan cabdulle waxaan ka mid ahay dadkii micnaha ay saamaynta ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle ee soona noqonaya laba mar ayuu soo mar horena waa yimid biyihii badnaay mar labaadna waa yimaadeen alxamdulilah wax dhibaata ani shaqsi qoys ahaan igama soo gaarin magaaladiiaan ku dhex jiraa anigii ilmahaygi magaalada kudhex jiraa meel yaroo xoogaa taago aan biyo aan gelinna waan joogaa runtii magaaladu way furan tahay inkastoo meelaha ay saa'id u furnayn laakiin businesski waa socdaa oo qol kasta isigoo biyaha lugaa lagula jiro ayaa laga ganacsadaa qudub daruurigiina waa la helaa ma macnaha doorta inaan magaalada joogo maadaama oo hadda guriga aan joogana uu qalalan yahay tasiilaadkii loo baahnaayna macnaa aan helaayo may haysato duruuf ah macnaha aan ku tago ceel jaala ama baadiyahaas kore aan ku aado waxyaalihii loo badnaa sidii noqon laheyd maqaayad waa furanta haddii loo baahdo bibitadii cabitaanka laga helaa korontadii waa haystaa waa haysanaa farmashihii waa macnaha waa furan yahay oo macnaha waa socotaa waxyaalaha daruuriga ahaa oo nolol maalmeedka ku xirnaynin macnaha waa shaqaynayaa suuqdii suuqii qudaartii hilibkii wixii dhan nolosha haysan jirna haysanaa alxamdulilah ganacsatada iibisa cuntada fudud ayaa waxay sheegeen in ay heleen macmiil ka badan kuwii hore oo wax ka iibsada islamarkaana waxa ay sheegeen in ay shaqeeyaan goobihii ay ka adeegan jireen sida suuqyada ani magacaygu waa cali cilmi maxamed oo shii cali aan ku magac dheer ah biyaha waxay nagu jiraan muddo adiga labaatan casho haddayna ka badnayn marka xaaladeena ganacsi aad ay u wanaagsan tahay waxaa kaloo jirto micnaha waxaan ka ganacsanaa sida ruutig oo kale sabuuse oo kale wixii kaloo soo raaco xagge oo bur laga sameeyo o dhan oo biibite annagoo ganacsanayno lugaha biyaha waa kula jirnaa oo hawshiina waa noo socotaa alxamdulilah dhibka waa waxaasoo dhan waa helaa waa basasha hilibka burkii sokortii wixii oo dhan waa si wanaagsan waa inagu socotaa shaqada hadda alxamdulilah
macaamiishii qaar ka qaxay ma jiraa oo wixii dakliga soo geli jiray hoosu dhac ma jiraa hoosu dhac maya maya hadda ma jiro hoosu dhac shaqadeenna hadda waxaa waaye way wanaagsan tahay macaamiishii inkastay qaar naga tageen qaarkii kale nala jooga hadda hawsha nala wado dadka danyarta ah ee magaalada ku haray ayaa waxay rajo ka qabaan inay helaan gargaarkii loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle nabadoon dacar xirsi nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa waxa uu codsanayaa in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka u baahan ayadoo aanan wax musuq maasuq ah lagu samayn labaatan habeenay lagu jireen biyihii hore biyaha haddaanu hune khamiistii ay soo galeen intii ay maalinkii hore kuwi ku joogeen hadda socdaan gooray bixi doonaan iyo goor kalena lama yaqaan dadka ummaddana weli maalintaasi biyihii yimideen iyo berge intii ka dhexayda dadka gudaha ku jiro wax loo keenay oo ilaahay abuurma jiraan maxamed cabdulle qalaad shaati guddoomiyaha xaafadda buundaweyn ayaa waxa uu tilmaamay in xaafaddiisu dadka deggan ay ahaayeen xoogood ku nool balse ay waxyeello u geysteen biyaha fatahaadda ee webiga shabeelle xaafadda waxaa weeye boqolkiiba labaatan ayaa ka baxday siddeedkii kale gudahay ku jiraan waxaan ognahay in xaafadaha magaalada ku yaalla wax walba ay wax soo gaareen ama yaraadaan ha badnaadaane sababtii u soo gaari xaafadda muddoweyn oo ay u imaa waayeenna waxaan ka rabnaa maamulka xukuma gobolka iyo degmadaba arrintaas wax aad u loo dhibay noqotay oo macnaha ummaddoo dhan isweydiinayso waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka inay xaafadda yimaadaan say u arkaan dhibaatada taalla dadka xaafaddaana kul buletabet waa dadka xooggooda ku nool oo tobankii maalinta soo shaqaystaan habeenkii karsada wax labaatanka habeenna wax laga soo shaqeeyey wax laga shaqeeya ma jiraan mayd ayaa yaalla oo shalay duugna oon maanta duugna oon berri duugayno haddana qaylihiisuna dul saaran tahay meelnu aadna la garamayno oo ilaah xaggii ahayn waxaan idka codsanaynaa maamulka iyo xildhibaanada qaranka ee jooga gobolka oo hal guri ku xidhan inay xaafaddan yimaadaan ay arkaan maydkii dhibaatada taalla xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne